الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxa inoogu soo dembeeyey hidaayadii ilahay xaggiisa inay ahaatay subxaana wa tacaala iyadoo laga hadlayo ahlu sunna waljamaacana inay qirayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu doono inuu ku hanuuninayo diintiisa iyo fadligiisa xaggiisa ka ahaatay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax xujana aysan ilaahay subxaanahu wa tacaala laa xujata liman adalahu allahu calayh qofkuu ilaahay baadiyeeyana wax xujo addushiisa inuusan ku lahayn wax cudurdaarana inuusan ilahay agtiisa xaggiisa u oolin maxaa yeele alla wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qul falilaahi alxujatu albaaliga falow shaaa lahadaakum ajmaciin sidaasi la eg sheekha raxmat ullahi tacaala calayhi wuxuu ka soo hadlay axaadiistii nebiga xaggiisa ka soo aroortay ee xadiidka cabdullahi bni mascuud radi allahu tacaala canhu ardaah ee bukhaariyo muslimba warinayeen ee uu yihi xadaثna rasuulu الlahi slى اllahu عalayh walih waslm whuwa الصadiq اlmasduuq faqala ina axadakum yujmacu khalqahu fii baطni umihi arbaciina ywma nuطfة ثuma yakunu calaqaة mila dalik ثuma yakunu mudqaة mila dalik ثuma yursalu ilayhi اlmalak fayanfku fihi الruux wayu'maru biarbaci kalimaat bikatbi rizqihi waajalihi wacamalihi washaqiyu aw saciid fawallahi اladi la ilaha غayrh ina axadakum layacmalu bcamali ahli اljanة xtى ma ykunu baynahu wa baynaha ila diraacu fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bcamali ahli الnaari fayudklha wain axadakum layacmalu bcamali ahli الnaari xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bcamali ahli اljanati fayudkulha xadiidkaas oo fawaa'id aad iyo aad u tiro badan ay ku jirto laakiin maxalushaahidka sheekha usoo qaatay waxa weeyaan qeybta dambe ee nebigu calayh الsalaatu wasalaam uu dhaarta ku bilaabay fawallahi aladi laa ilaha hayru ilaaha baan ku dhaaranayaa subxaanahu wa tacaala isaga mooye alla kaloo xaq lagu caabudaa uunan jirin waxa loo dhaaranaya sababta loo dhaaranayana waatuna waxay tahay ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati xata maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac qofkiin waxaa dhacaysa inuu camalkii ahlu jannaha sameeyo khayr iyo wanaagii asbaabihii jannada lagu gelayey ilaa aynan jannadiiyo isaguba isu jirsanin mooye maa yakunu baynahu wa baynaha ila diraac dhudhun mooyaane wax kalaba isuma jiraan oo macnuhu hadduu taa ku dhinto jannaduu gelayaa wey laakiin fayasbiqu calayhi اlkitaab kitaabkii ilahay xaggii laga qoray subxaanah wa tacaala baa ka hormaraya markaasuu fayacmalu bicamali ahli الnaar wuxuu samaynayaa camalkii ahlu naarka fayadkhulaha ciyaada biاllah sidii buu naarta ku gelayaa sidoo kale nebigu wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh waina axadakum layacmalu bicamali ahli الnaar zaman baa laga yaabaa qofka inuu sameeyo camalkii ahlu naarka oo kale iyo asbaabihii naarta lagu gelayay xatى ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac ilaa isagiyo naartaba aynan isu jirsanin ilaa dhudhun mooye oo macnuhu waxa weeyaan hadduu sidaa ku dhinto naar buu gelayaa shakina ma leh maxaa yeele asbaabihii naarta lagu gelaya oo dhan buu la yimid uma khaatumadiisii markay soo dhowaato fayacmalu bicamali ahli اljanna waa toobad keenayaa waa hagaagsanaanayaa masaajidkuu soo gelayaa salaadihii shantaa buu jamaacadii ku oogayaa ilaa hayri dalik sidii buu ku dhimanayaa ahelkeedu noqonayaa buu yihi nebigu salawaatu اllah wasalaamu calayh xadiidka isagaana waxa ugu weyne laga qaadanaya waxa weeyaan qaybtaasi inama alacmaalu biاlkhawaatiim camalka ilaahay qofka u qabanayaba waa kan uu ku soo gebagaboobo gebagabada iyo gunaanadka cumrigiisa maalmaha iyo saacadaha iyo daqaa'iqa uu dhintay qofku wuxuu qabanayay weeyaan maalmahaasi muxuu ahaa saacadihii u dambeeyey maxay ahayd xaaladdii khaatumada ahaydna maxay ahayd isagoo tawxiidsanayo ilaahay subxaana wa tacaala dahirayo nasahayuu dhintay mise wuxuu dhintay isagoo ilaahay ka fog subxaanah wa tacaala howlo kale afka ku haya oo marka loo yidhaahdo laa ilaaha ila allah dhehna waxyaabo kale ku hadaaqaya mise wuxuu dhintay qofka isagoo ilaahay u tawxiidsanaya subxaanah wa tacaala inama alacmaalu biاlkhawaatiim camalka ilaahay qofka u qabanaya waa khaatumada weeyaan khaatumada marka qofka ma garanayo goormay noqonaysaa ma salaada aynu tukannay ee noogu dambaysay baa khaatumo noqonaysa mise wakhti kale khaatumo noqonaysa ilaahay baa yaqaana taa marka waxay keenaysaa qofka in uu u arka saacad walbaba iyo salaad walba uu tukanaya inay tahay tii khaatumadiisa ahayd maxaa yeelay dardaarankii nebigee ahayd fii bacdi riwaayaat siday tilmaamayaan inuu dhihi jiray salaaddiinna waxaad ka dhigtaan salaadii qof tegaya oo dadka sogotinaya oo kale di lagu soo qabto lagu yihahdo waa lagu dilayaa salaaddii cishe ama salaaddii maqrib ama tii casar ama tii duhur baa taagan daqaa'iqaas yar baad haysataa salaadaada tuko khushuuc aynu u tukan lahayn maxaad u malaynaysaa iyo allabariga inaga dhici lahaa tii oo kale tuko marka inaan isma hubtide maqrib baynu tukanay cishe ma gaari doonnaa ma naqaano mar hadday taa tahay taadii kuugu dambaysay ka dhig ilaahayna bari subxaana wa tacaala ducooyinkii jawaamicda ahaa ee nebigayna baray salawaatu اllah wasalaamu caleyh tii ilaahay ku bari tuu nebigu ilaahay ku baryi jiri weye salawaatu اllah wasalaamu caleyh sidaa haddaba salaadaadii ha noqoto maxaa yeelay salaadaadii waxay noqonaysaa mid markaasi aad dadkii inaad sogotinaysa iyo adduunyada iyo acmaashaada iyo kulli wax oo dhan sidaasay marka kusoo gabagaboobaysaa waana wax wanaagsan weeyaan inama alacmaalu bilkhawaatiin buuna nebigu yidhi salawatu اllah wasalaamu caleyh xadiidkan isagana intaasuu sharaxayaa camalka ilaahay qofka u qabanaya in uu yahay camalka khaatumadiisa iyo gebagabadiisa ah khaatumadiisa iyo gebagabadiisa camalkaasaa ilaahay qofka u qabanaya subxaanah wa tacaala halkaasaana lagu soo khatimaya halkan waxaynu ka arki doonnaa haddaba sheekha wuxuu ka hadlayaa wax allaaliya wixii wanaag iyo khayr iyo shar iyo xumaan iyo wax walba ahba in ay yihiin ilaahay subxaanah wa tacaala wax agtiisa ka qadaran waxaad soo kordhisan kartid inaynan jirin wax intaad la timaado masaa'ib ah iyo waxyaabo la mid a adiga naftaada oo la timaadana inaysan dhici karaynin qof kalena warkiisa badaa oo macnuhu waa maxay qof kalena khayr aad la damci kartaa oo ilaahay uunan u qorin ma jirto shar aad la damci kartaa ilaahay xaggiisa aan oga qornaynna ma jirto maxaa yeele wixii oo dhan waa dhammaadeen ilaahay baa hore u dhammeeyey subxaana wa tacaala sheekha marka wuxuu yidhi wayashhadu waxay qirayaan ahlusunnati ahlu sunnihii waxay qirayaan waljamaaca oo wayactaqiduuna ayna rumaysan yihiinoo caqiido u ah ana alkhayra wanaaggii iyo washara waannafca nafaci iyo wadara dhibkiiba waalxuluwa macaankii iyo walmura wixii kharaaraa dhammaan inay yihiin biqadaa'i illahi tacaala wa qadarih ilahay qadihiisa iyo qadarkiisa inay yihiin subxaana wa tacaala waxaasi waxay ahaataba dhammaan khayr iyo shar wanaag iyo xumaan macaan iyo kharaar xayaatadaada wixii ku soo mari lahaa dhammaan waa qadaa iyo qadar ilahi subxaana wa tacaala waxna kuma soo kordhin kartid waxna kama bedeli kartid maxa yele xadidka cabdullahi bni mascuud aynu soo akhrinayna baa nebigu wuxuu yihi salawatu اllah wasalaamu caleyh fayunfakhu fiihi الruux wayu'maru biarbaci kalimaat qofku tatawurkii uu la yimid xadiidka qaybtiisii hore ina axadakum yajmacu khalqahu fii baطni umihi arbaciina yowma nudfa uma yakunu calaqata midla dalik uma yakunu mudqata midla dalik qofka afartan maalmood buu ahaanayaa mani afartanka ku xiga waa candhuuf afartanka ku xiga waa xinjir weeyaan waa waa xinjir weeyaan afartanka ku xiga waa cadyar oo hilib ah uma yu'maru malag baa la soo faraya fayanfuqu fiihi ruux malagii baa nafta ku afuufaya afuufitaanka waxaa xiga amar rabbi subxaanahu wa tacaala oo lowxulmaxfuudka laga soo naqlinayo ilaa raximka hooyada loo soo naqlinayo waxa weeyaan wayu'maru biarbaci kalimaatin afar shay baa malagaa la faraa inuu qoro bikatbi risqih wa ajalihi wa camalihi wa shaqiyun aw saciid waxaa la farayaa birisqi ajalihi horta marka ugu horeysaba inuu risqigiisii wuxuu cuni lahaa waawa naf baa la geliyey waa bini aadan weeyaan wuxuu cuni lahaa marka horeba in lasii qadaro halkaa uurka hooyadii isagoo ku jira risqi buu u baahan yahay waa in risqigiisii lasii qoro weeyaan bikatbi risqi waxa ku xiga waa ajalihi weeyaan ajashiisi in la qoro mar haddii naf lagu afuufay waa inay geerina ku timaada maxaa yeelay ilaahay baa qadaray subxaana wa tacaala wax walba oo dunidan dusheeda ah inay nafta ka baxayso oyna dhammaanayaan ilaa ilaahay mooye subxaana wa tacaala mar hadday sidaa tahayna camalkiisiina waa la qorayaa shaqi iyo saciid wuxuu ahaana waa la qorayaa marka waxani waa wax ilaahay hore u soo abiyey subxaana wa tacaala soo dhameeyey wax la soo dhameeyey weeyaan ilahay xaggii laga soo qadaray subxaana wa tacaala qofna ma soo kordhisan karo qofna dib uma dhigan karo maxaa yeele alla subxaana wa tacala isagoo nabigiisa la hadlaya wuxuu ku yidhi qul low kuntu aclamu اlghayba lastakthartu min alkhayr wamaa masaniya su haddaan ogahay haybka iyo ilaahay xaggiisa waxa ahaaday ee iga qarsoon lastakthartu اlkhayr khayr oo dhan baan badsan lahaa wamaa masaniya su dhibaatana ima taabateen qof un hadduu qadarka og yahay oo ay jirtaba nebi moxamedna ku daro salawaatu اllahi wasalaamu caleyh qof un hadduu qadar qaybk qaybka ilaahay og yahay subxaana wa tacaala qadaha iyo qadarka ilaahay og yahay khayrkuu kordhisan lahaa shartana waa ka leexan lahaa meel allaale meesha sharta oga imanayso meelaad ku ordaysaa jirtood jeceshaha oo lagaa kari karaynin geridaadana ay tahay sida nebigaba inoo tilmaamay salawatu ullahi wasalaamu caleyh oo nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ilaahay hadduu doono qofka inuu ardo ku oofsado iyo dhul jacala ilayha xaaja xaaje iyo dan baa loo yeelaa dhul markuu rabo in ilaahay qofka ku oofsado waa saboor ma haysto waa kow tigidna ma haysto waa labo dad iyo qaraabe iyo wuxuu leeyahay iyo xoolo midna ma haysto wuxuu ku goosto kaala adigu sheeg meelay wixii ka yimaadeen waa la isugu kaa soo duwayaa waa la isugu kaa soo hagaajinayaa gacantaadaa la gelinayaa aroortii baad adna kala haysaa meeshii lagugu talagalay ma gaartay saacaddii ma gaartay ha nafta waa laga qaatay ayar qisadii xadiidkii nebiy ullaahi sulaymaan nabiga inooga sheekeeyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh yaa inoogu daliil ah oo wuxuu ahaa nebiy ullaahi sulaymaan waa tii ilaahay inooga warramay subxaanah wa tacaala ee ilaahay subxaanah wa tacaala wax walba gacanta u geliyey siduu ilaahayba isaguba ka beriyey mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdi ilaahay wuxuu siiyey subxaana wa tacaala mulki sida suuratu saadba lagu tilmaamay ilaahay wuxuu siiyey mulki isaga cid ka dambaysa inaan gacanta ku dhigin oo waa maxay jinni iyo insi iyo cid walba u adeegi jiray luqadoodana waa fahmayey shimbirahaasuu luqadooda fahmayey wacushira lisulaymaana junuudahu min aljini waاlinsi waa tii ilahay inooga warramay subxaana wa tacaala watafaqad aطayra faqaala ma lii la ara lhudhud shimbirihii buu baarbaaro wuxuu waayey hudhudkii hadhow buu markaasu wuxuu ku yidhi laucadibanahu aw laya'tiyanii bisulطaanin mubiin hadduunan xujo ii keensanin cadaab xun baan marsiinaya hudhudkii baa u yimid oo la warramay nebiy llahi sulaymaan warkiisiina waa fahmay ilaahay baana inooga xikaayooday subxana wa tacala waxay isku yidhahdeen fii suurati nam hadhow baa nebiy llaahi sulaymaan soo kici timo isagoo socda isagiyo ciidamadiisii quraanjooyinkii baa wada hadlay suuradda sida iyagaa loogu magac daray qaalat namlatun yaa ayuha namlu dkhuluu masaakinakum laa yaxtamanakum sulaymaan wajunuudu wahum laa yashcuruun fatabasama min qowliha daaxikan alla wuxuu yidhi subxaana wa tacaala quraanjooyinkii quraanjadii markay hadashay oo quraanjooyinkii kale ay la hadashay ku tiri war hoy sulaymaan iyo ciidamadiisii baa soo socday iyagoon idin arkaynin in cagta idin marinin warkiibuu la muunsooda oo la qoslay nabiy llahi sulaymaan waa maqlay waa fahmay cid maqashaa miyaa jirta shanqar quraanjo ma jirto quraanjo keligeed meeshaa socota waxaad ka maqlaysa aragtideeda haddaad aragtaad nasiib leedahay nabiyullaahi sulaymaan waa maqlay waana fahmay waxay ku hadlaysay ilaahay subxaana wa tacaala awoodaha uu siiyey bay ahayd nabiyullaahi sulaymaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodda uu siiyey maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa loo soo diray malakulmowtki malakulmowt waxa lagu yidhi ninkaa sulaymaan la taagan nafta ka soo qaad oo haddana waa inaad ka soo qaaddaa dhulka hindiyana waa inaad ooga soo qaaddaa weliba xaggee la joogaa bayt almaqdis baa la joogaa haddana laga soo qaadaya tigid kasta iyo diyaarad kasta oo la siiya miyayna dhacaysaa taasi wax dhacaya maaha malakulmowt waa soo ambabaxay amarkii rabbi isagoo xambaarsan nebi sulaymaan buu u yimid suuratu bashar buu ugu yimid ninkiina waa la taagan yahay arrintiina la yaaban hadda ka soo qaad baa la yidhi hindiyana oga soo qaad weliba saacadda ayada ah aad buu ola yaabay ninkiina si gaaruu u fiiriyey si gaaruu u dhowray hadhow buu isaga dhaqaaqay markuu salaamay nabiy llaahi sulaymaan waxaas yidhi nebi sulaymaan horta ninkan muxuu ahaa ninkan ma taqaanid maye waa malku mowdki wey walla siduu eegahayaan arkayo ma qumana ninku waa yahay maxaa haddaba nebi sulaymaan kan ka nabadgeli maayo aniga isagana isdhaafi dabaylahaaga iyo waxaad amartaba halkan ha layga qaado aniga xaggee lagu geynayaa arda hindiya ha la geeyo dabiishii baa amar la siiyey aayar inay xambaarto oo halkaa geyso waa la xambaaray meeshii baa la dhigay malkumuud baa sugaya halkaasaa lagu sugayey saacaddii la dhigay naftaa laga qaaday ma ogid allahna subxaana wa tacaala waa inoo sheegay casaa an takrahuu shayئa wahuwa khayru lakum wcasaa an tuxibuu shayئa wahuwa sharu lakum wallahu yaclamu antum laa taclamuun wax badan oo aynu jecelnahay oo u hanqaltaageenno onu doonaynaa jira laakiin aan khayr inoogu sugnayn wax badan oonu necab nahay oonu leenahay ma doonayaa jira laakiin khayrkaagaba uu ku jiro ilaahay baa yaqaan adigu ma ogid mar hadday sidaa tahay ilaahay u celi ilaahayo waxa khayrka ku jira isii dheh salaaddii istikhaarada la inoo jideeye nabiga inoo jideeyey salawatu llah wasalaamu caleyh xadiidu jaabir bni cabdillah fi saxiixi albukhaari wuxuu odhanayay kaana rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam yucallimuna alistikhaara kama yucallimuna asurata min alqur'an nebiga salawaatu llahi wasalaamu caleyh waa na barayay istikhaarada siduu noo baro suurad qur'aanka ka mid ah maxaa yeelay umuurtaadoo dhan baa la rabaa inaad ilahay ku xirnaati subxaana wa tacaala mar walboy xaalo kula soo daristaba istikaaradaa dhagta ku hay weliga maxaa yeelay ma khaaba man istashaar hoog la kulmi maayo mana dhurdarsanayo khayr darri la kulmi maayo qofkii shawr dalba buu yihi nebigu salawatu llah wasalaamu caleyh wax lala shawranaya u khayr badan ilahi subxana wa tacala maxaa yeeley cawaaqib alumuur isagaa yaqaana bini aadankani si kastuu khabiir u yahay daqaa'iq alumuur ma garanayo lakiin ilahi subxaana wa tacaala waa khabiir weeyaan ilahay isagaa khabiiro subxaana wa tacaala yaclam daqaa'iq alumuur isagaa khaaliqa ah subxaana wa tacaala makhluuqanna isagaa abuuray khayr iyo sharna isagaa yaqaana anta taclamu walaa aclam wataqdiru walaa aqdir anta callaamu اlguyuub allahuma in kunta taclam ana hada اlamru adigoo magacaabaya khayru lii fi diini wa dunyaay caaqibata amri caajilihi aw aajil ilaa gayri dalik riwaayadihii soo arooray laba ragcadood baad tukanaysaa aan sunno ah oon waajib ahayn uma ducadaasaad ku ducaysanaysaa bacda dalik idan haddaba khayrkan iyo shartan ilahay gacantiisay ku jiraan subxaana wa tacaala waana rukniga lixaad ee xadiidu jibriil bukhaari iyo muslim ay warinayeen can abi hurayra ama cumar bna khadaab riwaayadiisii fii saxiixi muslim ku soo arooray jibriil markuu nebigu u yimi salawatu llahi wasalaamu aleyh isagoo weydiinaya uu ku yidhi mal iimaan iimaanku muxuu yahay xadiidkii dheerah nebigu wuxuu yihi salawatu llahi wasalaamu aleyh aliimaanu an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa kutubihi walyowmi alaakhir wa tu'mina bilqadari khayrihi wsharih iimaanku waxa weeyaan inaad rumaysid ilaahay oo kutubtiisa aad rumaysid oo rusushiisa aad rumaysid oo waxaa lagu soo daro lagu gebagabeeyey qadaha iyo qadarka ilahay inaad rumaysid wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih qofkaanan rumaynin iimaan ma leh lixdaasi waa arkaantii weeyaan wailaa iimaanku intaa waa ka badan yahay ilaa iyo toddobiyo toddobaatan buu noqonayaa calى taqsiim اlculamaa siday u qaybiyeen nebiguna alayh الsalatu wasalaam xadiidkiisuu ku sheegay inuu toddobaatan ka badan yahay siddeetanna ka hooseeyo bidca wa sabcuuna shucba dhowr iyo toddobaatan qaybood weeyaan walxayaau shucbatu min aliimaan xishoodkuna waa qayb iimaanka ka mid ah qofku ilaahay xishood siiyey iimaan baa la siiyey qayb ka mid ah qaybihiisa waaweyn buuna ka mid yahay leanna qofka xishoodka laga qaaday khayr badan baa laga qaaday idaa lam tastacyi fasnac maa shiit haddaadan xishoonaynin waxaa doonto samee wax laga xishoodana allah u qiimo badan subxaana wa tacaala bini aadankan laga xishoonayo waa in ilaahay subxaana wa tacaala laga hormariyo ilahay laga xishoodo ilaahay xishoodkiisuna waxa weeyaan wuxuu kaa reebanayo una kugu arkin wuxuu ku faraynayuuna kaa waayin haddii amiirkii kaa sarreeyey iyo ninkii madaxda ku ahaa uu ku yidhaahdo waxaa samee hadhowna wixii uu samee ku yidhi uu kaa waayo ka war hadduu ku yidhaahdo waxna ha samaynin adigoo samaynayana ku arko ka warran markaa xaaladdu waa isbedelaysaa rablcizi jala ka warra marka haddaba jala wacala isagoo haddana ilahi subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inat alacyun wama tukfi suduur qofkan bini aadamka waxbaad u qarin karaysaa lakin ilahay mid wax loo dabooli karo loo qarin karo loo dahaari karo maaha jala wacala idan haddaba khayr iyo shar ilahay unbaa garanaya subxaana wa tacaala sidaa darteeda wuxuu yihi wayashhadu waxay qirayaan ahlu sunnati oo yactaqiduuna ay rumaysan yihiin ana alkhayra khayrkii iyo washara shartii iyo wannafca wanaagii iyo waxtaarashadii iyo wadura dhibkiiba waalxuluwa macaankii iyo walmura kharaarkii biqadaa'i اllahi tacaala wa qadarihi alle subxaana wa tacaala wuxuu xugmiyey oo uu qadaray inay tahay ilahay wuxuu qadaray inay tahay subxaana wa tacaala marka taa waxay noqonaysaa inaadan hadhow shallaayin inaadan hadhow aadan marmarsiyo raadsanin adaa waxaan iigu wacnaa hebel baan eersanayaa heblaayaan eersanayaa xaggay ka dhacday hadduunan hebel ahayn sidaa maba dhacdeen maya nebiga alayh isalaatu wasalaam waa inoo tilmaamo wuxuu odhanaya ixras calaa maa yanfacak wastacin billahi walaa tacjiz ilaa akhirkii nebigu yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh kelimada low la yidhaahdo haddii aan saa yeeli laha haddaan saa yeeli laha ka fogo maxaa yeele fa inaha taftax camal shayطaan haddiidan la tilmaamayo waxay furtaa buu yidhi nebigu alayh الsalatu wasalaam camal shayطaan haddii ha dhihin maxaad leedahay qadaa llahi wa qadarih weeyaan wax ilaahay qadahiisii iyo qadarkiisii weeyaan subxaana wa tacaala sidana inay ahaatana allah damcay laga yaabo waxaad dhibsanayso ilaahay qadaray subxaana wa tacaala inuu khayr ka dambeeyo laga yaabee waxaad jeceshahay inuu dhibaato i kaaga dambayso inay dhibaato kaaga dambayso marka ilaahay subxaana wa tacaala weydiiso inuu khayrkana kuu waafajiyo waxaan lagu siiyeyna ilaahay jacayl uu ku jecel yahay darteeda kuuma siinin dhibkan lagugu dhibkanna ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku neceb yahay darteeda laguguma ibtilaynine labadu waa ibtilaa min allah nabiyullaahi sulaymaan markii intaasoo dhan ilaahay isugu isugu qoofaloo la isugu xayndaabay oo amar walba ilaahay siiyey subxaana wa tacaala shayaaiintii maxaa la yidhi yacmaluuna lahu maa yasha min maxaarib watamaahiila wajifaan kuduri وdur الrاasyaت kاljibaل غdur الrاasyaت اعmlوا آl daud shكr وqlيl min عاadi shakوr نabiy لlahi سulayman markii intaasoo dhan ilaahay subxaanaه وa taعaalى uu isugu xiray ayuu wuxuu odhanayay laybluwnii rabbi ashkur am akfur waxaan la isiiyey ma aragtaan waa imtixaan min allahi weeyaan ilaahay wuxuu idhowrayaa bal inaan u shukriyo iyo inaan ku kufriyo maxaa yeelay ilahay waxaan uu ku siinayo subxaana wa taعala jacayl uu kuu qabaa maahe waa imtixaan adaba yaala ilahay ma u shukrinaysaa subxaana wa tacaala mise waad ku kufrinaysaa ibtelihii baa kuu soo haray imtixaankii ilahay subxaana wa tacaala ambiyadiisu imtixaanu nabiy llahi ayub waa taqaanaan nebiy llahi ayub inta la imtixaanay ee la ibtileeyey ilahay baa qur'aankiisa inoogu warramay subxaana wa tacaala jirkiisii baa la imtixaano xanuun lagu riday jirkiisii oo la imtixaanay waxaa loogu daray ubadkii oo laga laayo labadaasiba waa musiibo weeyaan xaaskii baa ku soo haray iyo isagii ilaa ay yidhahdaan mufasiriintu xitaa xaaskii waa dhibsatay maxaa yeeley intaasoo sanay dul taagnayd ilaahay buu calaacalay rabbi inii masaniya dur wa anta arxam araaximiin ilaahu dhib baa iyara taabtay waa i taabtay buu yidhi bes adiguna waxaa tahay intaa naxariisata ka ugu naxariista badan ilaahay subxaana wa tacaala waa inooga warramay in laga fayday maxaa loogu bedelay waxaa loogu bedelay mar haddii la imtixaanay imtixaankiina uu ku gudbay sida nebi ibraahimba loo imtixaanay wa ibraahima aladii wafaa isagoo wiil madi ah haysta iyo habeen loo waxyooda fii suurati saafaat sida rabbi inoo sheegay wiilkana gowrac baa la yidhi isna waa waayeel wey markaasuu wiilkiisii ku soo kallaho wuxuu yidhi aabbo waxaan xalay ku riyooday anigoo ku gowracaya fandur maada taraa maxaad u malaynaysaa wiilku waa nebi ilaahay weyaan isagana fahantiisu khaliil raxmaanna waa dhalay xikmad waa degtay marka markaasuu wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabbow waxa lagu faraya yaal ha ka lalabalayn maxaa yeele ambiyada ru'yadooda waxay weeyaan ibraahim waa soo qabtay waa gowracay wiilkiisii laakiin ilaahi subxana wa tacaala waa badbaadiyey an qad sadaqta ru'ya baa layidhi ru'yadii aan ku tusinay run baad ka sheegtay ilahay waa badbaadiyey ismaaciil waxaana laga dhigay camalkii isaga ahaa sunna ilaa qiyaami saaca soconaya qof walbo xajiyaa hadyi inuu gowraco oo meeshaa tago ku gowraco meeshii mina ahayd amar baa lagu siiyey hadyiga in halkaa lagu gowraco sunnay noqotay marka maalinta muslimiinta inay wax gowracaanna nebigaa u jideeyey salawaatu اllahi wasalaamu alayh yowma naxr lagu magacaabo idan haddaba ambiyada alleh ibtilo weeyaan waa la ibtileeyey laakiin ibtilihii markuu gudbay nabiyullaahi ayuub waxaa loogu loogu bedelay in caafimaad ilaahay siiyo ubadkiisiina ilaahay siiya iyo kuwo lamid a weliba imtixaanka lagu imtixaanayana ilaahay nacayb uu kuu qabo maaha subxaana wa tacaala bal haddii labadooda la miisaamo qofku ilaahay ibtileeyuu jecel yahayba xadiidkii bukhaariyo muslim baa u daliil aho nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man yuriid illaahu bihi khayran yusab minhu qofku ilaahay khayr la damco waaba imtixaanaaba sideedaba nebigana wuxuu inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh akharu nnaasi bala'ni alambiyaa dadka waxaa ugu bele badan oo ugu imtixaan badan oo la imtixaano waa ambiyada alla weeyaan uma bacda dalika qofka waxaa la imtixaanaya calaa qadri iimaanih iimaankaagu herkee gaarsiisan yahay intaasaa lagu imtixaanaya ilaahay dan makaa leeya waa ku imtixaanaya macneheedu meel lagugu imtixaanayo wax lagugu imtixaanaba ku caafimaad lagu imtixaano ku awlaad lagu imtixaano ku xoolo lagu imtixaano ku fakri lagu imtixaano ku waxbaa lagu imtixaanaya qofba meel buu u taagan yahay imtixaanka iimaankaaga intuu dhan yahay maalintii iimaankaagu heer sare noqdana imtixaankaagu waa badanayaa haddaad gelabgelab iska tahayna imtixaanka gelabgelab buu ku ahaanaya qofku ilaahay khayr la doono yuu imtixaanaa waxaa ka dhalanaysa haddii ilaahay xoolo gacantaada geliyo o lagugu imtixaanayo o lagugu dhowrayo aad ilaahay u mahad celiso lain shakartum la asiidanakum haddii laakiin aad ilaahay subxaana wa tacaala isagoo xoolo ku siiyey aad shukrigiisii la iman weydo walain kafartum baa la yidhi kufraano nicmo weeyaano kufru nicmo weeyaano ilahay waa kugu imtixaanaya maalinta qiyaamaha subxaana wa tacaala nebiguna alayhi salaatu wasalaam xadiida abi dar buu ku tilmaamay dadka kuwa ugu imtixaanka badan inay yihiin kuwa ilaahay xoolo gacantooda geliyey nebigu alayhi salaatu wasalaam khaaba wa khasira buu odhanayay waa hoogo waa khasaaray dadka asxaabu duhuur ah ee xoolaha leh ilaa buu yihi nebigu calayh salaatu wasalaam intuu sacabadiisii horay iyo midig iyo bidix iyo intaba u firdhiyey qofka sidaa xoolihiisa u firdhiya mooye asxaabu duhuur wa ayaa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fii bacdi riwaayat wuxuu ku tilmaamay qofka labiyo toban kun leh keenan haysan labiyo toban kun oo dolar sabool weeye soo ma weli waa cabaadaya labiyo toban kun weli waynu cabaadaynaa labiyo toban kun ma haysataa ha kuwaa nebiga sheegaad ka mid tahay salawaatu ullahi wasalaamu aleyh haddaadan bixinin hore iyo gadaal iyo midig iyo bidix aadan u bixinin intaba kuwaa nebiga sheegayaad ka mid tahay marka haddii lagu ibtileeyana ogow inaad ku sabartaa la rabaa haddaad sabartana ilaah agtiisa ajarna waad ku leedahay subxaana wa tacaala ajarkaana waxaa kuu dheer ilahi subxaana wa tacaala inuu iimaankaaga kor ugu qaado imtixaankan iyo ibtilaa maxaa yeele aladiina idaa asaabathum musiiba qaaluu ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun maxaa ka dhalanaya ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waa kow waa raxma waa laba wa ulaa'ika hum lmuhtaduun waa saddex weeyaan saddex shay baa kaaga ratibmaya musiibadii intay ku asiibtay aad tiri ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun ilaahay agtiisana waxaa ku yaalla darajaad iyo dheeraad intaasi haddaba iyadoo meeshii ay kuu taallo fadli iyo ixsaan ilahay xaggiisa ka ahaaday ilahay khayr buu kula doonay subxaana wa tacala maxaa yeele ilahay ciduu jecel yahay unba imtixaanaaba ambiyadii booskoodii baa lagula damcay alxamdu lilah dheh ilaahayna weydiiso sabr iyo habaad weydiiso inuu ku sugo haddii laakiin aad sugnaan weyday imtixaan iyo ciqaab ilahay agtiia labadiiba waad leedahay ciyaadan billah marka waxay rumaysan yihiin waxaasoo idil inuu min allahi yahay laa maradda lahumaa meel lagu celin karaa ma leh khayr qofuu ilaahay la damcayna cid celin karaysa ma leh qofuu musiibiya balaayo la damcayna wax celin kara ma leh walaa maxiisa walaa maxiid meel looga gaban karo oo looga leexan karana midna ma jirto canhumaa labadooda khayr iyo shar wanaag iyo xumaan macaan iyo kharaar xayaatadaada waxay tahay oo dhan meelna ogama leexan karaysid cidna kaama leexin karayso waa dariiqa rabbi kuugu talagalay subxaana wa tacaala walaa yusiibu almar'u qofku ma asiibo ilaa maa katabahu lahu rabbah rabbigiisa wuxuu u qoray mooye wax kaloo asiibaya ma leh walow jahada hadday dadaalaan alkhalqu khalqigii oo dhan hadday dadaalaan maxay ku dadaalayaan an yanfacuu inay qofka wax taartaan wey an yanfacu lmar'a qofka inay wax taarasho iyo wax taris iyo wax un inay wax siiyaan shayga ay siinayaanna waa bimaa lam yaktubhu allahu lah wuxuunan ilaahay u qorin subxaana wa tacaala hadday isku dayaan jinni iyo insi ku cad iyo ku madow gaal iyo islaam rag iyo dumar ku yar iyo ku weyn inay isu wada tagaan waxoo dhan qofkanna ay wax taraan waxa ay doonayaan inay taraanna ilahay uusan u qadarin subxaanah wa tacaala lam yaqdiruu calayhi ma kari karayaan inaba ha yaraatee ma kari karaan waxay xoolo hayeen iyo waxay tabar hayeen iyo waxay cilmi hayeen hadday isu wada geeyaan ma kari karaan imisaa ru'asa ah oo boqorro ah naftana laga qaadaya hadday awoodi karaan dadku boqorka uu yahay xoolo hadday noqotona waa isku furan lahaayeen xoog hadday noqotona ciidamay leeyihiin iyadoo saas uu soo taagan baa ilahay nafta ka qaadanaya subxaana wa tacala fii suurati alwaaqica aakhirkeedaana ilahay ku tilmaamay subxaana wa tacaala haddaad awood leedihiin nafta ku celiyaa la yidhi meel ay ka baxaysa arki maysid naftii waa ka baxday qofka haddana awood haddaad leedahay waad ku celin lahayd waalidkaa naftu ay ka sii baxayso ubadkii aad dhashaad ku celin lahayd xaaskaagaad ku celin lahayd islaamtu ninkeeday ku ceshan lahayd nafta waxaasoo idin waxba lagu celin kari maayo waxna la taaran kari maayo walaa yusiibu lmar'u qofku asiibi maayo ilaa bima katabahu lahu raba wuxuu rabbi u qoray mooye wax kale walow jahada alkhalqu khalqigu hadday ku dadaalaan an yanfacuu inay wax taraan almar'a qofka bima lam yaktubhu allahu lah wuxuunan ilaahay u qorin lam yaqdiruu calayhi ma kari karaan walow jahaduu hadday isku dayaan oy ku dadaalaan an yaduruuhu inay dhib u geystaanna bima lam yaqdihi allahu calayhi wuxuusan ilaahay dushiisa ku qadarin lam yaqdiruu ma kari karaan ma kari karaan inaba ha yaraatee taasina waa calaa maa warada wixii uu ku soo arooray oo tilmaamay alkhabaru khabarkii can cabdillahi bni cabaasin laga warinayay abilcabaas cabdullahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma xadiidkiisuna fii musnad alimaami axmed wasunan الtirmidiy wbnu maajah wغayri dalik uu ku sugan yahay waana صaxiix weeyaan waa xadiidkii dheeraa weeyaane uu oranayay kuntu radifa الnabiyi slى الlahu عalيh wali waslm faqaala ya غulaam ini ucalimuka kalimaati ixfad اllaha yxfadka ixfad اllaha tajidhu tujahak إida sa'lta fasأl الlah وإida اstacanta faاstacin bالlah واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت السحف نبي يري صلوات الله وسلامه عليه isagoo wiilkaa yare cilmiga badan wax gaarsiinaya ummadda inteeda kalena cilmigu uu gaarayo qof walbana nebigu ula hadlayo salawaatu اllahi wasalaamu aleyh saacaddaasina cabdullahi bn cabaas wuxuu ahaa mid nebiga alayh salaatu wasalaam dameer yar uu saarnaa lafan gashan buu ahaa wuxuu nebiga ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh hoy wiil yahu i dhegayso inii ucallimuka kelimaat eraya baan ku barayaayo dhegayso ereyga wa ugu horeeyan ku barayo wuxuu yahay ixfad illaha yaxfadka ilaahay xifdi ilahay isagaa ku xifdinaya subxaana wa tacaala lafdi kale wuxuu odhanaya tacaraf ila allahi fi rakhaa yacrafka fi shidda ilaahay wakhtigaa barwaaqada ku sugan tahay dhallinyarada aad tahay caafimaadka tahay xoolaha haysatid ilahay subxaana wa tacaala adduunyada ku wada siiyey waxaa damacdaba wakhtigaa ilaahay xus xuskiisana badi yacrafka fi shidda markaad adigana ay kaa jajaban tahay ilahay baa ku toosinaya subxana wa tacaala markay si kaa kala tahay ilaahay baa ku dhammaystiraya subxaana wa tacaala wanaag oo macnuhu waa mahay intaad dhallinyarada tahay ilaahay xus subxaana wa tacaala khaatimadii iyo marka la gaaro cumrigaaga gabagabadiisa ilahay dariiqa toosan isagaa kugu dilaya intaad xoolaha haysato ilaahay xusuuso oo ilaahay subxaana wa tacaala xoolahan uu ku siiyey wax ka bix haddii ay noqoto xaalat alfaqr iyo xaalat shidda markay noqoto ilahay waa ku xusuusanaya subxaana wa tacaala isagaa markaa risqiga waasic kaaga dhigaya hadday tahay xaaladaha kale xaalad walbood ku sugan tahay wanaaga ilaahay xuskiisa badi subxaana wa tacaala marka ay xaaladda cagsigeeda aad joogtid ilahay isagaa ku xusuusanaya subxaana wa tacala atacaraf ila allahi fi rakhaa yacrafka fi shidda waaclam markaasuu nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam ida sa'alta fas'al illah haddaad wax weydiisanayso marka hore ilahay ka bilow subxaana wa tacaala maxaa yeeley ilahay subxaana wa tacaala haddii wax la weydiisto waida sa'alaka cibaadii canii fainii qariib ujiibu dacwat addaaci ida dacaan فlيsتجيbوا lii وlيؤmiنوا bi لacلaهm يrshudوun alle subxaanaه وataعaalى waa jecel yahay qofka addoonka inuu baryo اdcuunii أstaجib lakum barya waa idin ajiibaya laakiin khalqigu qofka baryadiisa badiya waa nacaan soomaaliduna waa mahmaado waxay yihaahdeen bugto badan iyo he maxay ahayd baryo badanba waa laysku naca qof uun sarirta yaala saad u caawinayso u caawinaysa maalinta dambe waa dhibsanaysaa ubadkaagii baa ku dhibsanaya nebiguna ilahay buu ka magan geliyo weydiisan jiray bugtadaa badan oo waxay ahayd ilaahay in laga magan geliyo weydiista subxaana wa tacaala wa an uradda ilaa ardali اlcumr ilaahu in la ii celiyo cumriga kiisa liita eh qofka uu gaaro catatabka ee sariirta la saaro ee hala rogo dhinacan kale ha loo gediyo kaalida ha laga qaado saxaradii ha laga qaado wax ha la siiyo maanta o dhan isaga hawl inu yahay ilahu kaana waa kaa magan geliyo weydiista anuu xoog oo xayi oo soconaya inay nafta iga baxdo qofna aanan u baahnayn baryada badanna waa la mid kan baad wax weydiisan hadhowna kaas baad wax weydiisan hadhowna kaa kale waa laisugu kaa tilmaami aragtidaada marka lagu arka dhabarkaa lagu duwaya laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala cidna dhabarka u duwi maayo bal waxaan soo aragnay xadiidkii ahaa rabuulcizi jala wacala thuluth leyl alakhiir marka la gaaro albaabadu samaduu furaaba samaduu usoo degaa isagoo odhanaya hal min saa'ilin fa ucطiyah hal min mustakfirin faakfiruu lah war ma jiraa mid wax i weydiisanayo dan iyo baahi iga lehon baahidiisa u dhameeyo dembi dhaaf qof doonaya ma jira on dembi dhaaf siiyo ilaa hayri dalika lagu celceliya ilaa salaada fajr laga aqimo idan udcuunii astajib lakum ibarya waan idin ajiibaya rabbi baa yihi subxana wa tacaala walidalika xadiidkii nabiga alayh الsalaatu wasalaam min baab اlfaa'ida wuxuu inoo tilmaamay ducada iyo baryada ilaahay la badinayo afar xaala mid un weeyaan baryadaada aad ilaahay baryayso haddii ay shuruudihii waafaqdo afar mid un weeyaan meel la-aan ma dhacayso faa'iida la-aanna ma ah baryadan ilahay aynu badinayno aynu baryayna ilaahay subxaana wa tacaala faa'iido weeyaan afar mid bay noqotaa awalan in markiiba lagu siiyo laguu soo dedejiyo oo ilaahayga aad baridayba subxaanah wa tacaala durbadiiba laguu soo dedejiyo wixiiba lagu siiyeyba waa kane ho waa kane ho waa kane ho waxaa dhici karaysa in ilaahay subxaanah wa tacaala ku siiyo laakiin wakti kale dib lagugu dhigo iyadana imtixaan kala rabbi weeyaan subxaana wa tacaala waxaa dhici karaysa labadaasi waa haddii lagu siiyo ama halaguu soo dedejiyo ama dib ha lagugu dhigo waxaa dhici karaysa inaan adduunkan lagugu siinine aakhiro lagugu siiyaba oo hadhow lagu yidhaahdo kanaho kanaho kanaho oo aad tiraad rabbi acmaashan aniga maba samaysanna maxay ahaayeen hadhowna rabbi subxaana wa tacaala wuxuu ugu dhahayaa ilaahay addoommadiisa ma dulmiyo subxaana wa tacaala maalin heblaaye iyo saacad heblaayo ma i baride ha wax ma i weydiisatay ha ma lagu siiyey maya adduun laguguma siin halkan aan kugu siinaya ho waa faa'iido kale weeyaan darajo aadan gaari lahayn baad ku gaaraysaa intaba inayna dhicin baa dhici karayso oo masaa'ib iyo balaayo kale oo kugu soo socday inuu ilaahay kaaga xijaabo subxaana wa tacaala ilaahay baad bariday subxaana wa tacaala waxaa laga yaabaa cudur kugu dhici lahaa ama balaayo kaloo kugu dhici lahayd halkan baad ka baxday shil baad geli lahayd intaad burburto dhakhtar aad gasho intaasoo dawo kaaga baxdo dhakhtarka intaasoo xoolo kaaga baxaan intaasoo balaayo ah waxaasoo dhan kulli in ilaahay ducadaadii darteedii kaaga celiyaba ducadii waa laga ajiibay laakiin in la yidhahdo addoonkayga masaa'ibka iyo balaayada kusoo socotay kaga dalfiya addoonkayga balaayada iyo musiibadii kusoo socotay kaga celiya ducadan marka ducadan aynu ilaahay baryayno subxaana wa tacaala wax wanaagsan weeye in la badiyana mudan yaa rabbi yaa rabbi in la yidhaahdo ilaahayow ilaahayow wax walbana ilaahay la weydiisto subxaana wa tacaala ilaahayna la weydiisto subxaana wa tacaala qofka inuu badiyo ay tahay marka rasuulka alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi ida sa'alta fasأl الlah waida اstacanta faاstacin biالlah haddaad gargaar weydiisanaysana ilahay keliya gargaar weydiiso ilahay keliya gargaar weydiiso subxaana wa tacaala uma maxalu shaahidka xadiidka nabigu tilmaamay salawaatu اllahi wasalaamu aleyh wuxuu ku yidhi waclam ogow ana اlummata low اجtamacat wuxuu nabigu la hadlayana salawaatu اllahi wasalaamu aleyh oo khitaabka u dhacaya markaasi waa cabdullahi bn cabaas iyo intii ummaddiisa oo dhan qof walba waclamtaasuu taaganya ogow qofka muslimka ahow rag iyo dumar waxaa tahay ku yar iyo ku weyn intaba waclam ana alummata haddii ummaddii ay kulanto rag iyo dumar ku islaam iyo ku kaafir ah ku yar iyo ku weyn waxoo dhan isu wadage ku cad iyo ku madow adduunka waxa ku nool hadday isu tagaan jinni iyo insi isku soo dar xayawaan iyo xasharaad ku soo dar kulli isu wadage wixii makhluuq oo dhanba dhinac dhig hadday isu tagaan buu yidhi nabigu alayh الsalaatu wasalaam calى an yanfacuuka bishayin waxna inay ku taraan ay damcaan lam yanfacuuka ila bishayin qad katabahu اllahu lak waxba kuma anfici karaan ilaa ilahay wuxuu kuu qadaray mooye subxana wa tacaala sidoo kale hadday intooda isu tagaan calى an yaduruuka bishay inay wax un kugu dhibaan ka ugu yarba ha ahaadee lam yaduruuka ila bishayin qad katabahu اllahu calayk kuguma dhibi karaan ilaa wuxuu ilaahay dushaada ku qoray mooye subxaana wa tacaala markaasuu nebigu alayh الsalaatu wasalaam hawshaas inay dhammaatay isagoo noo tilmaamayo wuxuu yidhi ruficat اlaqlaamu wajafat الsuxuf qalimkii nuun wاlqalmi wama yasturuun lowxulmaxfuudka lagu qorayey kor baa loo qaaday khadii iyo qalinkii lagu qorayana waa engegtay khalaas wey macneh waxaan horey loo dhameeyey weeyaan waa ilahi agtii subxana wa tacala wax ka dhamaaday haw dhamaatay weeyaan marka sheekhu halkaasuu oola jeedaa marka uu leeyahay calى ma warad siduu ku soo arooray alkhabr can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma waqaala allahu tacaala isagoo ilaahay misdaaqa dalika nooga warramayana wuxuu yidhi wain yamsaska allahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu wain yuridka bikhayrin falaa radda lifadlih ilaahay subxaanah wa tacaala wain yamsaska allah hadduu ilaahay damca inuu kugu taabto oo ku dhadhansiiyo bidurin dhib dhibkaas wuxuu doonaba ha ahaado falaa kaashifa cid faydi kartaa male dhibkaasi falaa kaashifa lahu dhibkaasi cid faydi kartaa ma laha qofka qof dhibkaas ka faydi karaa ma leh si kastoo isugu tagaan cidna kama qaadi karayso waa xanuunsan yahay dhakhtar kasta u geh meel walba la mar nimin bogto maxaa la yidhi boqol kuu talis boqol dhakhtarba la mar adigu xanuunkaa wax qaadi kara ma leh maxaa yeelay wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifa lahu ila hu ilaahay mooye cid kaloo faydi kartaa ma leh mar hadday sidaa tahay waxba kuwan ha isku lugeynin bini aadamkan waxba kala ogeyne ka wax og ee dhibkan isaga xaggiisa uu ka yimid u carar allah subxaanaه wa tacaala dhibkan uu xaggiisa ka yimid u carar waana lagu imtixaanaya dhibkan isaga ku sabaroo ku dulqaado ilaahayna sabr iyo habaad weydiiso wain yuridka hadduu ilaahay kula doono bikhayrin khayr uu kula doonana falaa raadda cid celin kartaa male lifadlihi dheeraadsiintiisa ilahay subxana wa tacaala khayrka iyo dheeraadka ilaahay uu kula damcay inuu ku siiyana cid kaa celin kartaa maleh cid kaa celin kartaa maleh xaasid walba xaaqid walba mid walba oo uurka ka buka cid walba oo isku dayda cid ku hor istaagi karta maleh iyagoo indhahooda soo jeedaan yaad wixii ilaahay kuugu talagalay gaaraysaa khalaas wey idan maxaad ka xasdi marka qofka haddaad jeceshahay iyo haddaad necabta khayrna uma soo jiidi kartid sharna kama celin kartid sidaa darteeda qofka aad jeclaanaysa iyo qofka aad nacaysaba aashaa nac hana ka badbadinin jacaylkaad jeceshahayna ha ka badbadin nacaybkaad necabtahayna ha ka badbadin maxaa yeele nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiidkii saxiixa ahaa cali bn abi aalibna laga warinayey ayuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh axbib xabiibaka hawnan ma casa an yakuna bagiidaka yowma ma waabgid bagiidaka hawnan ma casa an yakuna xabiibaka yowma ma miisaankan isbedelaya wey adduunyadu habeen iyo maalinteedaba saacaduhuna sidaasay isu gurayaan waxaa dhici karaysa qof aad jeceshahay birrina aad nacdo qof aad necab tahay birrina aad jeclaato sidaa darteeda aasha iyo tartiibtaadu yihi nebigu alayh isalaatu wasalaam axbib xabiibaka hawnan ma kan aad jeceshahay aayartaa iyo aasha jeclow maxaa yeeley casa an yakuuna bagiidaka yowman ma waxaa dhici karaysa maalin maalmaha ka mida inuu bagiidkaaga iyo cadowgaagi noqdo qof aad necabta adigu maxaad ahayd shalayna saasaad ahayd maantana heerkan aad taagan tahay waabgid bagiidaka hawnan ma kan aad necab tahayna aasha nac maxaa yeelay casa an yakuuna xabiibaka yowman ma maalin maalmaha ka mida in jacaylka uu kaa bataa dhici karaysa idan wax walba inay muctadil ahaadaan miisaanna saaran yihiin dhexdhexaadkaasna uu wax walba ahaadaan saasaana khayrku ku jiraa wain yamsaska allaahu hadduu ilaahay ku taabsiiyo bidurin dhib falaa kaashifa lahu dhibkaa cid faydi kartaa ma jirto ilaa huwa isaga mooye wain yuridka hadduu ilaahay kula damco bikhayrin wanaagna falaa raadda cid celin karta male lifadlihi وmdhب أhل السuنaةi شheekhu wuxuu yihi madhabka ahlu sunaha waxa weeyaan iyo وطariiqatihim wadadooda ay ku tageen xagga muctaqadka maعa qowlihim iyagoo qabo weliba بأna الkhayra والshara min الlahi taعaalى وبqaضائihi khayrka iyo shartu ilahay qadhiisa iyo qadarkiisa weeyaan khayrkanna ilaahay baa qadaray shartanna ilaahay baa qadaray haddana sidaasoy tahay ahlu الsuنة والjamaعة waxay qabaan laa yudaafu ilى الlah ilaahay looma idaafeeyo looma tiiriyo maa yutawahamu wax laga fahmi karo minhu xaggiisa naqsu cala alinfiraad gooni ahaantiisa inuu naqsi u yahay oo uu tilmaami doono sheekh raxmat ullahi tacala caleyh wax gooni ahaantiisa naqsi keenaya oo macnuhu waa maxay maalan makriga oo kale kaba soo qaad makrigu waa dhagartii weeyaan iyo xeeshi ilaahay subxaana wa tacaala qur'aanka wuxuu inoogu sheegay wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu maxaa la yidhi khayru lmaakiriin wayamkuruun wayamkuru اllah wاllahu khayru اlmaakiriin ma dhihi karaysaa yaa maakir adoo ilaahay baryaya may abadan ilaahay khayrka isagaa keena shartana isagaa keena haddana ilaahay subxaana wa tacaala waxyaabo aanan yaa khaaliqa shari ma dhihi kartaa adoo ilaahay baryaya subxaana wa tacaala maya baryo ma ah bal taabaka waxaa ka sii daran ama la mid ahba ilahay haddaad baryayso subxaana wa tacaala wax wan wanaagsan yaa lagu baryaa waxaa xunxun ibliis ilaahay baa abuuray yaa khaaliqa ibliis ma dhihi kartaa maya yaa khaaliq shayaaiin ma dhihaysaa markaad ilaahay baryaysa maya laakiin maxaad dhihi sida nebiguba dhihi jiray salawaatu اllah wasalaamu caleyh allahuma rabbi jibriila wamikaa'iil waisraafiil faطir asamaawaati wاlard caalima algaybi wاshahaada nabigaa dhihi jiray salawatu llah wasalaamu aleyh salaatu leilku ku furfuran jiray allahuma rabbi jibriila wamikaa'iil allaha abuuray jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil malaa'igtaa ayibka ee tahirane wan wanaagsan faatira asamaawaati waalard cirkan iyo dhulkan allah abuuray amaamuday ilaahay subxaana wa tacaala isagaa jibriil iyo mikaa'iil iyo israafiil abuuray ibliis iyo shayaaiinna isagaa abuuray haddana waxa alle subxaana wa tacaala lagu baryaya wax wan wanaagsan weeyaan waxa khayrka ah weeyaan waxa khayrka ah weeyaan idan haddaba sheekha wuxuu yidhi ahlu الsunة واljamaca waxay ictiqaadsan yihin oo dariiqadooda ah khayrka iyo sharta iyadoo ilaahay uu abuuray subxaana wa tacaala qadihiisa iyo qadarkiisana ay tahay laa yudaafu ila اllahi ilaahay looma tiiriyo maa yutawahamu wax laga fahmi karo minhu xaggiisa naqsun inuu yahay nuqsaan inay tahay liidasho inay tahay cala infiraad gooni ahaanteeda falaa yuqaalu lama yidhaahdo yaa khaaliqa alqiradati wاlkhanaasiiri wاlkhanaafishi wاljuclaan oo macnaheeduna yahay allah abuura daayeerada iyo doofaarada iyo xasharaadki iyo xarowlwaalki waxaasoo idil allah abuuro lama yidhaahdo lakin rabi jibriila wamikaa'iila waisraafiila faطir الsamaawaati waxan wanaagsan o dhan baa ilahay loo idaafeeya rabbi ibraahima wa muxamed sidaas weeyaan caaisha waxay ahayd dhaarteeda markay dhaaranayso wa rabbi ibraahim wa rabbi muxamed saasay ku dhaaran jirtay saxaabaduna sidaasoo kale ay ahaayaan nacam waa lagu dhaaran karaa way bannaan tahay rabbiga ibraahim rabbiga muxamed maxaa yeele waa addoommadii ilahay subxaana wa tacala ee طayibka ee daahirka ahaa weeyaan waa addoommadii ilahay doortay weeyaan subxaana wa tacaala wain kaana laa makhluuq ila wlkhaaliqu ilaa warabu khaaliquhu wain kaana laa makhluuqa iyadoona ognahay inuusan jirin wax makhluuq ah laa makhluuq wax makhluuq la yidhaahda inuusan jirin baanu ognahay ilaa hadduu jiro warabu khaaliquhu ilahay baa ah kan abuuray subxaana wa tacaala oo macnaheedu waxa weyaan ibliiska iyo shayaaiinta iyo daayeerada iyo doofaarada iyo xasharaadka aynu tilmaamayna iyo xaruulwaalka dhammaan rabbi baa abuuray subxaana wa tacaala siduu israafiil iyo mikaa'iil iyo jibraa'iil iyo ibraahim iyo muxamed iyo kulli u abuuray calayhim afdal asalaati wassalaam ilahay baa wada abuuray subxaana wa tacaala laakiin haddana ilaahay kuwan xun looma idaafeeye waxa wanaagsan baa ilaahay loo tiiriya xaggiisa subxaana wa tacaala sidaasoo kale marka sheekha wuxuu yidhi wa fii dalika sidaa darteeda warada waxaa kaga soo arooray ku soo arooray qowlu rasuuli اllahi salى اllah alay wasalam baa ku soo arooray fii ducaaءi اlistiftaax ducadii furfurashada nebigu wuxuu ohan jiray tabaarakta watacalayta wاlkhayru fii yadayk wاsharu laysa ilayk tabaarakta watacaalayta rabbiyo hufnaatay oo sare noqotay wاlkhayru wanaag oo dhan fii yadayk uu ahaaday washaru shartiina laysa ilayk adiga xaggaaga ma ah oo adiga maadan abuurin miya macnuhu maye wa macnaahu macnaheedu waxa weeyaan buu yidhi sheekhu wallahu aclam eh wsharu laysa mima yudaafu ilayka infiraada waqasda washaru sharti laysa ma ahaanin mima yudaafu ilayka wax adiga lagu tiiriya ma ahaanin infiraadan ifraadan gooni noqoshadeeda iyo wa qasdan wala kac midna macnaha lama yidhaahdo yaa khaaliqa shar wa yaa khaaliqa ibliis nacam markaynu tilmaamayno hadday si kale ku timaado allah subxaana wa tacaala khaaliqu kula shay khaaliq shar khaaliq alkhayr waynu leenahay khaaliq alambiya ilahay ambiyada kan abuuray weeyaan subxaana wa tacaala wاshayaaiin waibliis alle khaaliqoodii weeyaan nacam taa waa la yidhaahdaa laakiin si goona in loo tilmaamo xumaanta keliya iyadoo ilahay loo idaafaynaya maya ka waran haddaba mithaal yar awlaad baynu leenahay awlaaddaada waxaa laga yaabaa qaarna inay baari yihiin oo wanaagsan yihiin oo muطiciin yihiin oo ilaahay subxaana wa tacaala kuwa caabudan yihiin dhanka kale waxaa laga yaabaa mid aan xarig lamasitaan ah dabeecad xun ilahay xaggiisan aan u roonayn oo caasi ah inuu dhalo qofku haddii markaa hadhow adoo raggii iyo odayaashii ku dhex jira goob khiyaareedna jooga dadkii odayaasha iyadoo lagu barayo markaad soo gashay la yidhaahdo hebel war ma garanaysaa ninkii akhyaarta ahaa ee sidan ahaa ee sidan ahaa ee hebelkii xumaana dhalay weeyo ka warran maxaad umalayn lahayd shaah cumar haye waa durud weeye soo maha fa kayfa rabulcizi jala wacalaa marka fa kayfa rabulcizi jala wacalaa adoo ilaahay baraya subxaana wa tacaala yaa khaaliq ibliis haddaad tiraahdo waa sax weeye ilahay isagaa abuuray subxana wa tacala waana run adaa dhalay kan waa sax weeyaan laakiin haddana goob xun baa lagu dhigay raggii waa lagaa reebay khayrkaa iyo aynigaa ka hartay ilaahay subxaana wa tacaala haddaba waxay ahlusunna waljamaaca ictiqaadsan yihiin shar keligeed inaan ilaahay loo idaafaynin subxana wa tacala haddaad shar iyo khayr isku qabanayso laguma diidana laakiin ta'aduba nebiga calayh isalaatu wasalaam edebsasho darteeda uu rabbi ka edebsanayo iyo wuxuu dhihi jiray wاlkhayru fii yadayk wاsharu laysa ilayk wاsharu laysa ilayk xatىa yuqaalu laka fi اlmunaadaat ya khaaliq الshari waya muqadira الshar ilaa aan ilaahay loo oraninba subxaana wa tacaala dhawaaqa marka loo dhawaaqay yaa khaaliq ashar yaa muqadar ashar kan sharta qadarow wain kaana huwa alkhaaliq iyadoo ilahay aynu ognahay subxana wa tacaala inuu yahay sharta kan abuuray kan muqadarka ahe lahumaa khayrka iyo sharta iyo labadaba qadaraya inuu yahay jamiican walidalika sidaa darteeda ayaa adaafa alkhadir khadir wuxuu u idaafeeyey calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam iraadat alcaybi caybta doonitaankeedii ilaa nafsi faqaala wuxuu yidhi fima ahbara allahu tacaala sida ilaahay baa nooga waramay fii qowlihi ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri faaradtu an aciibaha faaradtu waxaan damcay isagaa isu idaafeeyey sowma waxaan damcay an aciibaha ceeba baa doonta lala doonaya khadr waa nebi weeyaan qowlka raajixa cinda culamaءi اlmuxaqiqiin waana dhintay sida saxa ah imam اlbukhaarina saasuu u baabaynaya xaafid ibn xajarna waa ka hadlayay risaalo dhanna waa ka alifay khadr qowlka dhahaya khadr waa nool yahay fii yowmina hada isaga iyo ilyas wayna kulmaan qowl baaطil ah weeyaan xadiid walaa daciif ahna looma hayo mawduuc weeye waxa ku soo arooray waa mawduuc weeyaan waxa ku soo arooray hadduu nool yahayna nebi ma aha maxaa yeelay low kaana muسى وciisa xayayni sida lafdig uu tilmaamayay kale lamaa wasicahuma ila اتibaaci nebi muuse iyo nebi ciise hadday nool yihiin ama nebi muuse hadduu nool yahay lamaa wasicahu ila اتibaaci inay iracaan mooye wax kale waasicba uma noqoteenba allahna subxaana wa tacaala qur'aanku inoogu sheegay ambiyada cahdiga iyo mihaaqi lala gala wuxuu ahaa hadduu nebiy llahi moxamed soo baxo inay rumaynayaan oy raacayaan oy u nusraynayaan idan khadr nebi maba ahaaba nebiyullahi moxamed soo saaritaankiisaa nebinimadiisii ku burtay markaa mana dhici karayso inuu nool yahay oo ilaa yowmina hada uu sii noolaado wax daliilna looma hayo calaa ayati xaal qowlka raajixa inuu nebi yahay weeyaan maxaa yeelay suufiyada halkaa ka soo dhowaato waxay yidhaahdaan nebi ma ahayna awliya alloo ahaa halkaana waxay yidhahdaan awliyada qaarkeed waa ka cilmi badan tahay ambiyada maxaa yeeley nebiyullaahi muusa waa tii saddexdii mas'ale ee fii suurati alkahfi ilaahay nooga warramay intuu garan waayey khadr baa gartay bay yidhaahdeen awliya allo ahaa oo macnuhu waxa weeyaan awliyada ka cilmi badan bay qabaan iyaga xaggooda sidaasay aaminsan yihiin waana khalad weeyaan maxaa yeeley nebigu ah waxaana kuugu daliil ah inuu nebi ahaa ilaahay baa u waxyoonayay qof aan nebi ahaynna looma waxyoodo qof aan nebi ahaynna looma waxyoodo waxyiga dhowr nooca naf ahaantiisa waxyi ilhaami ah oo waa kan khalqigoo dhan ay wadaa ilahay u abuuray subxaana wa tacaala waxyiga ilhaamiga ah oo xayawaanka naftirkooda waxyi ilhaamiya bay ku shaqeeyaan wa awxaa rabuka ila naxli shinnidii baa loo waxyooday inay isu tagto ay samaysato buulkaa yar ee meeshaa yar ee shimbirta halkaa malabka ay gelinayso oo xabagteedii ay samaysato oo halkaa ay ubaxa soo aruurayso meeshaa isugu wada keento sidaa bahalkaa macaan u samayso ilahi baa u waxyooday subxaana wa tacaala shimbirahan inanu aragnay ubadkooda siday u ilaashanayaan iyo lixirka ay seexinayaan ilahay baa u waxyooday subxaana wa tacala laakiin waa waxyi ilhaami ah soomaalida maamahado waxay yidhaahdaan dameeri isku hallayn bay he hooyada dabada uga nugtaa bal adigu xagga dambe ka mar haraatida kugu dhacdo ilmihii yaraa ay dhashayna taaban mayso lugtay kor oga qaadaysaa ilahay baa ku ilhaamiyey subxaana wa tacala waxyi ilhaami ah weyaan adigu laakiin cadow bay ku aragtaa kan laakiin inay dhashay bay ogtahay iyadu kan inay dhashay bay og tahay marka sidaa darteeda waxyi ilhaami ah weeyaan kaasi waxyiga laakiin ilaahay uu soo dejiyey subxaana wa tacaala kayfa ya'tiika alwaxy nebiga alayh salatu slam waa tii la weydiiyey labadii sifo ugu imanayey ambiyada marna riyaa loogu yimaadaa mar waa loo waxyoodaa mar malagii baa si caada ugu yimaada saddexda xaalaba waxyi weeyaan saddexda xaalaba waxyi weeyaan saddexdaa xaalo qof aan nebi ahayn uma timaado saddexdaa xaalo qof aan nebi ahayn uma timaado khadir haddaba waa loo waxyooday ilahay baana qur'aankii noogu sheegay subxaana wa tacaala oo wuxuu odhanayay wamaa facaltuhu can amri aniga amar aan leeyahay kuma samaynay rabbi ay amray subxaana wa tacaala axwaashii iyo waxaanu samaynay oo dhan sidaa darteeda khadir markuu haddaba doontii ay soo fuuleen doontii waa tuu ceebeeyey oo uu dilaaciyey markii hadhow uu ceebtii tilmaamayeyna wuxuu yidhi wama ama safiinatu fakanat limasaakiina yacmaluuna fi lbaxri arrimihii buu u sharaxayaa sow maha doontii aanu soo raacnay ee lacagta la-aanta laynagu soo qaadeen dillaaciyey arrinta iyadaa amar ilaahay xaggiisa ka ahaatay bay ahayd laakiin ceebta isagaa isu idaafeeyo wuxuu yidhi masaakiin baa iska lahaa yacmaluuna fi lbaxri faaradtu waxaan damcay an aciibaha inaan ceeb u yeelo maxaa yeelay wa kaana waraa'ahu meliku ya'khudu kula safiinatin qasba waxaa ka horreeyey boqor madax adag doon walboo qurucsanna halkaasuu dhigtay ciidamo oo doon walbo qurucsan meeshaasuu ka qaataa dadka waa laga dejiyaa xoolahooda waa looga dejiyaa socdaa la yidhaahdaa doonta isagaa qaadanaya doontana maadaama ay quruxsan tahay lagana qaadan doono inaan ceebeeyaan damcay amar rabbi weeyaan subxaana wa tacaala maxaa yeelay li masaakiin baa iska laha dad masaakiina laha markuu damcay walama dakara alkhabra alkhayra waalbir wاlraxma khayrkii iyo birigii iyo raxmadii markii laga warramayay waa mas'aladii saddexaad markay intay magaaladii yimaadeen guriga ay dhisayeen weeyaan guriga isaga ayaa iska lahaa agoon baa lahayd agoontaasaa la damcayay in ay khayr iyo wanaag iyo intay gaaraan hadhow gurigaasi kanziga ku hoos jira ay kala baxaan waa biri iyo samafal weeyaan iyo raxma naxariistii markii la gaaray iyo baabkii wanaagsanaana muxuu sameeyey khadir fa araada rabbuka buu yidhi gurigan aynu dhisaynay rabbi baa wuxuu damcooy an yabluqa caruurtani inay gaaraan ashuddahumaa qaangaarkoodii oo wayastakhrija ay soo saaraan kanzuhumaa kanzigoodii raxmata min rabbikayna ku ahaatay labadaba amar rabbi baa ahayd kii xumaana isagaa isu idaafeeyey kii wanaagsanaana ilahay buu u celiyey subxaana wa tacaala waa tilmaan kale weeyaan walidalika sidaa darteeda qaala mukhbiran ilahay isagoo nooga warramaya can ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam anahu qaala isna wuxuu yidhi waa tilmaan saddexaaday qaada iyaduna wuxuu yidhi waidaa maridtu fahuwa yashfin fi suurati shucaraa nabiy llaahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam markii la warram markuu warramayey waxyaaba badanoo wan wanaagsan buu ka soo warramay markii la warramayey baabalmarad iyo geeridii xanuunkii caafimaad darradii iyo dhibaatadii wuxuu yidhi waidaa maridtu haddaan xanuunsado oo aan jirrado fa huwa ilaahay yashfiini ka i caafinaya weeyaan isaga maradka maxaa siiyey waidaa maridtu haddaan aniga jirrado oon jirradii isagaynu isla damcay bay meeshaad noqonaysaa maya isna ma laha mana damcin ee ilaahay xaggiisay ka timaadaa cudurkaiyo caafimaadkaba alla haya marka wuxuu yidhi haddaan xanuunsado fa huwa ilaahay yashfiini kan i caafinaya weeyaan muxuu isna sameeyey nabiy llahi ibraahim calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam faaraada fa adaafa almarad xanuunkii wuxuu u idaafeeyey iyo jiradii ilaa nafsihi washifaa'a caafimaadkiina ilaa rabbihi buu u idaafeeyey wain kaana aljamiic haba ahaadeen labaduba minhu alle xaggiisa kuwa ka ahaaday tabaaraka wa tacaala wallahu subxaanah wa tacala